بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna faafareebka wararka qodobada caawa aad ku maqli doontaan barnaamijkeennana waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta oo weerar ku qaaday maanta saldhig booliis oo ciidamada kenya ay ku leeyihiin gobolka gaarisa faahfaahin ayaan idinkaga haynaa dowladda itoobiya iyo maamulka riddada somalilan oo qorsheynaya fulinta heshiiskii xaaraanta ahaa ee itoobiya lagu gacangeliyey qayba ka mid a badda soomaaliya barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan mas-uuliyiin ka tirsan ismaamulka amxaarada dalka itoobiya oo lagu dilay waqooyiga dalkaasi waa imise saraakiisha la dilay yaase loo tiirinayaa inay ka dambeeyaan dilkooda barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa kulan ay soo qabanqaabisay wilaayadii islaamiga jubbada hoose islamarkaana looga tashanayay horumarinta dacwada wilaayadaasi oo lagu qabtay degmada jamaame kelimaadkii laga jeediye kulankaasi ayaad dhegaysan doontaan waa sidee xaaladda magaalada khaza waa imise tirada dadka muslimiinta ee maanta ku shahiiday xasuuqa yahuuddu ay ka wadaan magaaladaasi xubintii cudwaanka ee magaalada khaza ayaad ku dhegaysan doontaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله waa hagaag aan ku bilowno barnaamijkeenna faafareebka wararka ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta weerar ku qaaday saldhig ciidamada booliska saliibiyiinta kenya ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka gaarisa ee dhulka n f d ee kenya ay gumaysato haddaba qodobkaas iyo qodobo kale waxaad ku maqlaysaan xubinta hadalhaynta warbaahinta waxaana inoo soo jeedinaya walaalkeen cabdulqaadir rabbaani haye cabdulqaadir shukran walaalka ismaaciil bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenna hadalxeynta iyo barnaamijkeenna faafreebka wararka haddaba xubinteennan aalaaba waxaynu kusoo qaadanaa warbaahinada islaamiga ah ee ka faallooda arrimaha caalamka iyo sidoo kale bariga afrika waxaynu soo xigan doonaa magacyadooda iyo sidoo kale ciwaanada doorxulka ah ee aynu ugu talagalnay inaanu barnaamijka faafreebka wararka idinku maqashino hase yeeshee aynu ku horeyno barnaamijkeenna faafreebka wararka barta uu ku leeyahay aaladda telegramka iyo warbixinadii uu qoray hal iyo laba haddaba bogga ayaa lagu daabacay warbixinno kala duwan oo ay dadweynuhu si weyn uga maqsuudeen halka bulshadeena muslimiinta ku dhaqan wilaayaadka dalka ay idaacadda islaamiga al-andalus si toos ah uga dhagaysanayaan barnaamijta wararka iyo sidoo kale duruusta qaybaheeda kala duwan waxaan soo qabanayaa iminka ciwaanada kale ah gaarisa howlgal ka dhacay duleedka muqdisho howlgal ka dhacay iyo sidoo kale shabeellada hoose oo murtadiin dad ku dilay haddii aan gaariso soo qaadanno ciidamada mujaahidiintu waxa ay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka booliiska dowladda salibiyadda ah ee kenya ee deegaanka zanga ilow ee gobolka gaarisa ee ku hos jira gumaysiga salibiyadda kenya dagaalka inta uu socday waxa uu dab qabsaday xerada khasaare ayaana jira qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka muqdisho ayaa lala egtay maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta waxaana ku dhaawacmay qaraxaas hal askari oo murtad dabadhilif ah dhanka iyo shabeellada hoose maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan xerada buundada deegaanka zabiid ayaa madaafiic ku garaacay tuulada moordiille oo u dhow deegaanka zabiid dhaawaca dadka rayidka ah ayaa la tilmaamayaa inay gaarayaan afar ruux oo shacab ah oo ka mid ah dadka tuulada ku dhaqan ciwaanadaas ku saabsanaa howlgalladii ugu dambeeyey ayaa bogga faafreebka wararka ee uu ku leeyahay aaladda telegramka lagu daabacay sidoo kale ismaaciilo waxaan iminka soo qabanayaa websayte-ka caalamiga ah ee radio alfurqaan kaas oo ka faallooda arrimaha bariga afrika iyo sidoo kale caalamka hase yeeshee ciwaanka aynu ka soo xulanayno waxa weeyaan xasan sheekh oo weerar afka ah ku qaaday mid ka mid a qabaa'ilka soomaaliyeed ismaaciilo bogga ayaa warbixintiisa waxa uu ku bilaabay xasan sheekh maxamuud oo bilihii u dambeeyey qaar ka mid a qabaa'ilka soomaaliyeed kala kulmaya cadaadisyo xoogan oo kaga imaanaya kadib hadal xadgudub ah oo uu dhowaan jeediyey oo ay siyaasiyiintu ku tilmaameen mid aanay ku habbooneen inuu ku hadlo qof mas-uuliyad sheeganaya xasan murtad oo u adkaysan waayey cambaareynta siyaasiyiinta iyo bulshada qaar ee la xiriirta in uu iibsanayo dhulka danta guud iyo inuu khayraadka waddanka siinayo shisheeyaha ayaa si bareer ah u sheegay in dadkaas ay mar waliba ka shaqayn jireen colaadaha sokeeye kana soo horjeedeen nabadda murtad xasan sheekh ayaa muujiyey in uu ka gubtay eedeemaha shaqsiga ah ee loo jeedinayo wuxuuna dadka inta badan wuxuuna dadka inta badan eedeeya ku tilmaamay kuwo ka soo horjeeda sida uu sheegay dowladnimada iyo dimuqraadiyadda dowladnimadiisa iyo dimuqraadiyadda marka uu adeegsanayo ismaaciilo warkaas waa in gaalada la isu dulleeyo khayraadka waddanka iyo dadkaba loogu deeqo gaalada jinsiyadaha kala duwan leh ee duulaanka inagu soo qaaday haddaba ismaaciilo murtadkan ayaa waxa uu ku faanay in dowladdiisa ay dhinaca dimuqraadiyadda u dhaqaaqday isagoo dadka soomaalida ugu baaqay in ay dhagaha ka furaystaan eedeemaha isaga loo jeedinayo ismaaciilo waxa aad dareemaysaa in doqonkan da-da ah ay tabartu biday in uu aflagaadeeyo qabaa'ilka soomaaliyeed ee ka dhiidhinaya xadgudubka uu murtadkan uu ku hayo balse dhanka kale murtadkan ayaa ah dabadhilifka ugu leetay murtadiinta ee lagu jeesjeeso taasoo ay ugu dambeysay saacadihii aynu ka soo gudubnay markii si bareera kooxdiisa uu ugu jeesjeesay baadariga dalkaasi uganda ee yuwere museveni hadallada xadgudubka ah ee lagu yiri laguna cambaareeyey xukuumaddiisa taagta daran uusan erey ka oran balse dhanka kale ayuu ku dhiiran yahay in ummadda muslimiinta soomaaliyeed uu warbaahinta ka aflagaadeeyo waataa ismaaciilow websayteka caalamiga ah ee radio alfurqaan ayaanu halkaasi kaga gudbaynaa markan waxaan soo qabanayaa websayteka calamada oo sidaas oo kale maanta daabacay qodobo dhowr ah laakiin waxaynu ka soo xulanaynaa ciwaanka ah mas-uuliyiin amxaare ah oo lagu dilay waqooyiga dalka etoobiya ismaaciilow xaaladda etoobiya aad bay oga sii daraysaa macluumaadka arrimahaas ku saabsan warbixintan dheer ee uu websayteka calamada ka diyaariyey ayaynu ku dhex eegaynaa weerarka oo u muuqday mid si weyn loo qorsheeyey ayaa lagu beegsaday laguna dilay guddoomiyihii degmada lasta ugu magacownaa ismaamulka amxaara kedajo molse iyo malaayin afweerka oo ah madaxa xafiiska caafimaadka ee degmadaas ilaawareedyo ku sugan gobolka ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in kooxaha hubaysan ay dhexda u galeen mas-uuliyiin xilli ay ka soo noqdeen shir ka dhacay magaalada woldiya ee xarunta gobolka waqooyiga wallo ee ismaamulka amxara ismaaciilo waxaa la leeyahay dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay sheegeen in ay maqlayeen rasaasta lagu dilay mas-uuliyiinta ka tirsan ismaamulka amxaarada goobta lagu helay saraakiishan ayay ilawareedyadu ku sheegeen meel u dhow magaalada kulmuska oo aan ka fogeyn lalabella qaar kale oo ka mid ah goobjoogayaasha dhacdada ayaa sheegay in mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka degmada iyo kan gobolka ay si wadajir ah u wada socdeen laba ilwareed ayaa warbaahinta deegaanka u sheegay in saraakiil kale oo ka tirsan dowladda etoobiya oo mas-uuliyiinta la dilay la socday ay safarkii hakiyeen kaas oo ay ku tagi lahaayeen magaalada lalibella waxa ay dib ugu laabteen oo ay ku noqdeen magaalada kulmuska duleedkeeda oo uu weerarku ka dhacay ismaaciilo goobjoogo kale oo ka shaqeeya xarunta maamulka degmada oo magaciisa qariyey ayaa warbaahinta maxalliga ah waxa uu xaqiijiyey in weerarkaas lagu dilay laba guddoomiye degmo iyo sidoo kale madaxii caafimaadka ee degmada lasta isagoo tilmaamay in uu arkay warqad tacsi oo lagu dhejiyey dhimashada xafiisyada maamulka degmada kuwaas oo la sheegay inuu u geeriyooday madaxii xafiiska caafimaadka degmada atomilayon afawar gabagabada warbixinta waxa ay leedahay dadka etoobiyaanka ah ee isticmaala barta ex ama twitterka ayaa laga wadaa waxa ay sheegeen in weerarkaasi ay ka dambeysay fano oo ah jabhad hubaysan oo kacdoon militari kula jirta dowladda etoobiya ee uu ra-iisul wasaaraha u yahay abiy axmed inkastoo aysan jirin sheegasho rasmi ah ee websayteka ayaa waxa uu soo xigtay labada mas-uul ee ka tirsanee dowladda ee lagu khaarijiyey weerarka dhabagalka ah ismaaciilow sidoo kale waxaan soo qabanayaa websayteka somaali memo oo isaguna daabacay warbixinno kala duwan hase yeeshee waxaynu ka soo xulanaynaa warbixin dheer oo uu ciwaan oga dhigay etoobiya iyo somalilan oo sheegay in la dhaqangelin doono heshiiskii xaaraanta ahaa warbixinta waxay ku bilaabanaysaa ismaaciilow dowladda xabashida etoobiya iyo maamulka isku magacaabay somalilan ayaa mar kale ku dhawaaqay in ay dhaqangelin doonaan heshiiskii xaaraanta ahaa ee abi axmed loogu saxiixay qaadashada qayb ka mid ahaa badda soomaaliya warbixinta ayaa tilmaamaysa mas-uuliyiin u hadlay labada maamul in ay sheegeen in ay dhiseen guddiyo laba dhinac ah kuwaas oo ka shaqayn doona sidii ciidamada etoobiya ay saldhig joogta ah uga dhisan lahaayeen xeebaha gobolka awdal isla markaana is-afgaradkii lagu bedeli lahaa heshiis dhaqangal ah ciise kayd oo ah wasiirka arrimaha dibadda iyo horumarinta caalamiga ah ee maamulka muuse biixi ayaa shabakadda duuja welle ee dalka jarmalka laga leeyahay u sheegay in la dhisay gudiyadii farsamada islamarkaana dhowaan laga shaqaynsiin doono heshiiskii ay labada dhinac saxiixeen kowda bisha koowaad ismaaciiloo mas-uul u hadlay dowladda silibidda etoobiya ayaa isna dhankiisa sheegay in labada dhinac ay soo dhammaystiri doonaan tallaabooyinka dhaqangalka ka dhigaya heshiiska waxa uu carabaabay in labadii bil ee u dambeysay labada dhinac yeelanayeen wadahadallo ku aadan sidii heshiiska loo dhammaystiri lahaa maamulka ridada somalilan waxa ay sheegeen in etoobiya ay dowlad madax bannaan u aqoonsan doonto taas beddelkeedana ay siin doonaan xeebta degmada zaylac ismaaciil oo hadalkan kama duwana hadaladii horey ay u sheegi jireen ee labadan maamul ee midkan silibiyadda dowladda etoobiya iyo sidoo kale midkan dabadhilifka ah ee somalilan oo muuse bixi majaraha u hayo hase yeeshee heshiiskan xaaraanta ahaa ee muuse biixi uu abay axmed ku siiyey badda soomaaliya ayaa diidmo qayaxan oo aad u adag kala kulmay hoggaanka xarakada shabaabulmujaahidiin iyo shacabka muslimiinta soomaaliyeed meel kasta oo ay ku sugan yihiin kuwaas oo ku goodiyey in etoobiya laga xoreyn doono badda iyo beriga soomaaliyeed waxaad la socotaa ismaaciilow dhallinyarada soomaaliyeed in ay bilaabeen kacdoon mug leh oo meel kasta oo ay joogaan qadiyadan si weyn ay uga dhiidhiyeen waxaana maalmihii u dambeeyey baraha bulshada qabsaday dhalinyaro kala duwan oo soomaaliyeed oo si weyn uga damqanaya diintooda iyo dadkooda iyo dalkooda oo markaa baraha bulshada diidmadooda qayaxan kusoo bandhigayay marka ismaaciilow gunaanadka warbixinta cadeymahan ay bixinayaan ee madaxda maamulka adis ababa iyo hargeysa ayaa khilaafsan sheegashooyinka xasan garguurta ee ah in heshiiskii etoobiya badda lagu siiyey uusan dhaqangal noqon doonin ismaaciil warbixintan oo lagu daabacay bogga soomaali memo halkaas aynu kaga gudbaynaa waa tahay cabdulqaadir intaada ka bixin xubinta maxay ahayd maanta hadalhaynta taalay baraha bulshada waad mahadsantahay ismaaciilow saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada aad looga hadalhayey muuqaal laga duubay aabba soomaaliyeed muuqaalkaas ayaa waxaa ka soo muuqanaya aabbahan oo ka cabanaya cadaalad darro isaga oo sheegay in maleeshiyaadka murtadiinta ay ka dileen wiil uu dhalay waxa uu sheegay in wiilkiisa si gaar ah ay u dileen maleeshiyaadka loogu yeero nisa isagana uusan helin wax cadaalad ah ismaaciilow dhegaystayaasha ayaan la wadaageynaa odaygan oo mikrofon waddooyinka lasoo istaagay isla mar ahaantaana inta aan soo sheegay ku dhawaaqaya cadaalad muwaadin baan ahay wiilkaas baa la iga dilay ayadan nisha ayaa iga dishay way ii qiratay khilaal baan ka qaaday hataa khilaalkeedan nisa waa kaas calaamadaysa calaamadii aydan nisa ku sawiran waa kaas cadaalad baan u baahanahay soomaali baan ahay cadaalad baan u baahanahay muwaadin baan ahay soomaali haddaba ismaaciilow hadalhayntii waa iga intaa adiga iyo dhegaystayaasha faafreebka wararka ayaan isakin dhexba
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag barnaamijkeenna faafreebka wararka ayaannu ku guda jirnaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza waxaana inoo soo jeedinaya walaalkeena cabdifataax abuumuxsin aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad ku soo dhowaada dhegaystayaal xubinta cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta ee ku dhaqan jiidda khaza haddii aan ku bilowno xubinteenna weerarada cadowga diyaaradaha yahuudda ayaa maanta duqaymo waxashnimo ah ka geystay qaybo ka mid ah magaalada khaza halkaasoo ay ku shahideen dad fara badan oo muslimiin ah waaxda caafimaadka ee magaalada khaza ayaa sheegtay in maanta oo keliya yahuudda ay geysteen ilaa iyo afar xasuuq oo ay ku shahideen dad gaaraya saddex iyo soddon ruux halka ay ku dhaawacmeen dad gaaraya toddoba-iyo konton ruux oo filistiiniyiin ah goobaha ay yahuuddu maanta xasuuqyada ka geysteen waxaa ka mid ah magaalada rafax mandiqadda al nusayraad iyo xerada qaxootiga ee jabaaliya warbaahinta ayaa maanta baahisay muuqaallo argagax leh oo ku aadan dad shuhadooya dhaawac isugu jiray oo laga soo saaray burburka dhismayaasha ay yahuuddu ku duqeeyeen magaalada rafax ارجع لورا يا علاء علاء ارجع لورا مين مين مين هذا مين هاته تعال تعال محمد تعال هنا حناولوا مناوره من هنا يلا يلا ابعد ابعد أو دير باقي الحديد دير كان مع جنبك يا كمان وخالته خالته ام احمد واخته بسم الله قوة الله بسم الله بسم الله لا يا عم طيب يا عم حاضر حاضر بسم الله ومره كبيره بنت هذه بنت اياها يا علاء مثل هواي فراشه هات هات عمو عمو هات يا نوح هات هات يا هذا حط هذا عليه
sidoo kale warbaahinta ayaa soo gudbisay maanta muuqaallo ku saabsan dadka ku dhaawacmay gumaadkii ay yahuuddu ka geysteen mandiqadda al nusayraad oo loola cararayo goobaha caafimaadka ee magaalada khaza inta aanan ka bixin gumaadka yahuudda bal aan eegno halka ay marayaan shuhaddada dadka filistiiniyiinta ah ee ku shahiiday cudwaanka yahuudda tan iyo bilowgii duulaankan tirada guud ee dadka shahiiday waxay iminka maraysaa afar iyo soddon kun shan boqol siddeed iyo lixdan ruux halka uu dhaawacuna marayo toddobiyo toddobaatan kun toddoba boqol shan iyo lixdan ruux bal markan aan eegno halka ay marayso qhaswada duufaanta laqasa ee ka dhanka ah yahuudda dagaallo culus oo u dhexeeya xoogaga muqaawamada filistiiniyiinta iyo ciidanka yahuudda ayaa maanta waxay ka dhaceen waqooyiga iyo bartamaha magaalada khaza dagaalada xooggooda waxay maanta ka dhaceen xaafadda baytulaahiya ee magaalada khaza kadib markii halkaasi ay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyeen ciidamada yahuudda war ka soo baxay taliska ciidanka yahuudda ayay ku qirteen in dagaaladii maanta ka dhacay khaza lagu dhaawacay ugu yaraan toban askari oo yahuud ah dhinaca kale xoogaga waxiska-caabinta filistiiniyiinta ayaa maanta weeraro loo adeegsaday sawaariikh waxay ku beegsadeen deegaanada kale ah usduud casqalaan iyo khilaafu khaza deegaanadan ayaana ka tirsan magaalada khaza waana dhul si xoog ah loogu deegaamiyey gaalada yahuudda ah xubintii aan uga hadlaynay cudwaanka yahuudda ee magaalada khazana caawa waa naga intaa
نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaannu ku guda jirnaa kulan heer sare ah oo ku aadanaa ka tashiga sida loo horumarin karo dacwada iyo qaabka looga gudbi karo caqabadaha hortaagan ayaa lagu qabtay degmada jamaameh ee wilaayadii islaamiga jubbada hoose kulankaasi waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin culimo salaadiin nabadoonno iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kulankaasi oo talooyin la ysku dhaafsaday kadib waxaa halkaasi ka hadlay oo kelimad dardaaran ah ka jeediyey waaliga wilaayadii islaamiga jubbada hoose sheekh axmed abuyunis bismillahi alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wsala allaahuma wsalama calaa nabiyina muxamadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam wabacd yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bada taxiya allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh makaankan oo khayrka badan oo sharafta badan ilaahay nagu kulmiyey annagoo ugu tashinayno kitaabkiis iyo sunnadiis aan ugu tashinayno ilaahay nagu waafijiyey baa u mahadinaynaa bacda alxamdulilahi tabaaraka wa tacaala kadib walaalayaal majliskan iyo kulankan wuxuu ku saabsanaa sidee dacwadii iyo diinta aan ku horumarinaynaa waxaa kale ku saabsanaa alculamaa wannuqabaa culummada iyo nuqabada doorkooda oo kitaabkii sunnada markii loo fiiriyo muxuu yahay waxaa kale ku saabsanaa caqabaadka iyo waxyaabaha hortaagan dacwada iyo diinta faafinteeda baa ku saabsanaa alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah allah baa ku mahadsan oo noo taam yeelay tashigaas iyo kulankaas oo aan ugu tashinayno kitaabka iyo sunnada koryeelidiis intaas kadib walaalayaal saaad dareemaysaan aan ugu tashinaynay wax haddaan sheegnay iyo aqabaadkii iyo wixii aan isla qorqornay waxaan rajaynaynaa biidn illahi albaari inaan tallaaba oo intaan ka dheeran sii qaadno hor usii tallaabsanno qof kasta markan waxaan leeyahay anoo naftay ka ballaabayo waajibkana saaran waxaa waaye dacwadii iyo diintan aan faafino annagoo aan ka ballaabayno gurigeen aan ka ballaabayno annagoo aan ku xijiinayno ehelkeen ku xijiinayno annagoo ku xijiinayno qof kasta meeli joogna dacwada gaarsiino marka waxaa loo baahan yahay walaalayaal dacwadaan sheegataan iyo hadal kale eh uma baahan waxay u baahan tahay ficil baa u baahan tahay waxay u baahan tahay ka dhameen baa u baahan tahay waxay u baahan tahay in loo istaago u baahan tahay in lagu bixiyo naf iyo waxaa weeye maal lagu bixiyo u baahan tahay marka waxaa loo baahan yahay walaalayaal qof kasta adagoo ku daynayo nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga calayhi salaatu wasalaam baa qudwo noo ah isagaa ku daynayna nabigan wuxuu ahay kaana daaciyan rasaalo baa loo soo dhiibay annagana waxaa lanaga rabaa qof kasta haddii culmi yahay haddii salaadiin yahay haddii qof kasta yahayba waddadii nabiga calayhi salatu wasalaam inaan marno inaan marno qof kasta oo juhud iyo dadaal bixiyo haddii aad iska soo qaaddo haddii waaga kuu baryo ama qoraxda kuu dhacdo maalintaas maxaa dacwe aad gudatay maalintaas maxaa dacwe ummadda gaarsiiday adaga ilaan waaga kugu baryay wakhtiga kugu socda wakhtigaasna kuguma soo noqonaayo waa ku dhaafayaa maxaa dacwe gudatay mas-uul baad tahay tuulooyinkaani intaasi waha maanta aan ka sheekaynaynay oo afkaan la soo mari karin baa meesha wada yaalla inta marka waxaa naga rabta walaalayaal inaan u istaagno oo qof kasta u istaago waxaa loo baahan yahay markaan qof kasta meeshii mas-uulka ka yahay waxyaabaha yaallo wahay la soo dhaafay waa la soo dhaafay maanta taaganahay qof kasta waxaa u baahannahay culummadiinna waa noo joogtaa nuqobadii waa noo joogaan intaan in ka badanna waa joogaan oo ducaad ah rijaalan wa nisaan waa noo joogaan magaaladan waa magaalo waxaa weydiimeed waay magaaladan waxaa laga yaabaa intaa inta ka badan u qarsoon aan ugu dhex jiraan marka waxaa loo baahan yahay walaalayaal inaan boors ka jafno oo anaga aan iskicinno oo anaga waxaa weeyaan u istaagno khayrka ay diinta u istaagno jazaakum allahu khayran waxaa nafta iyo nafta u dardaarmaya markasta aan ku celinaya walaalayaal markii aad fiirisaan tuulooyinkan iyo intaan ugu hareeraysan oo maanta intii aad ka sheegteen oo aad sheegaysay aan maglaynay waxaa loo baahan yahay inaan wax ka qabno qof kasta qoys buu leeyahay ehel baa leeyahay isfiiri adaga adaga isfiiri naftaada ka bilaaw dadka ku xigi fiiri haddii aad fiiriso sawirka kuu soo baxo ku dadaal markan dacwadii diinta si aad ku gaarsiin lahayd ku dadaal dacwadii diinta si aad ku gaarsiin lahayday jazaakum allahu khayran culummada waa noo joogtaa laakiin waxaa loo baahan yahay dadkii wax dhegaysan lahay baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay dadkii cilmuhu ku tahnaan lahay loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay dadkii xalaqaadka iyo wax dhegaysiga ma oy soo camar lahay loo baahan yahay culummadiina waxaa la rabaa markaa in ayagana diyaargaroowaan in duruustii la ballaabo waxbarashadii la ballaabo xalaqaadkii la ballaabo oo dadka qof kasta waaad garanaysay oo diinta ah aad faafiso ayaa loo baahan yahay waxaa kale loo baahan yahay walaalayaal inaan iska ilaalino oo aad aan ula dagaalino caqiidada oo faasidka ah caqiidada faasidka oo arada ku faaftay oo arada aad u yaallo inaan la dagaalino oo aan iska ilaalino si aad dareemaysaan waxaad arkaysaa dad maanta ku dhahaayo dowladda soomaaliya dowladda kada wallaahi baa ku dhaartay waxaan arkaysaan ninkan lagu magacaabo maanta singurguurta oo ka soo baxaayo kaniisad ka soo baxayo kaniisad ka soo baxayo waa wad aragteen ma filaa dhammaantiin waa aragteen meeshiiba u sujuudaa intaanba u sujuudaa waxaa markaan intaan faafinayaa kanaysadii iyo diintii meeshii ka soo bartay baa ummadda ku faafina dacwadii diin ba gudana waxaa loo baahan ka hor tagno dhammaanteen waxaan nahay ducaad ilallah kullunaa ducaad ilallah waxaa marka loo baahan yahay inaan qof ku fiirinin oo qof kasta aan ku xijinin oo shakhsi aan ku xijinin waxaa loo baahan yahay markaan adiga shakhsi ahaantada dacwada gudo dacwada faafi dacwada garab u noqo u istaag haddii dacwada diinta aanu faafino dhammaanteen waxaa wada noqonaynaa dad ilaahi subxaana wa tacaala kitaabka inuu gargaaray uu nusaynayo fajazaakum allahu khayran wa sala allaahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaabihi wasalam sidoo kale waxaa halkaasi tix gabayaa ka tiriyey mid ka mid ah abwaanadii ka qayb galay kulankaasi bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu awalan ilaahay baa mahad iska leh inagu soo kulmiyey makaankan sharafta badan annagoo dad muslimiin ah taani waxaan leeyahay mahadda labaad odayaasha nuqabada iyo culamaa'udiinka iyo wilaayada islaamiga ah ee jubba sufla ee kulankan soo qabanqaabisay iyagana waa mahad celinaynaa anigu afarrey laanahay afarrey difaaca diinta ku saabsan raayadan tawxiidka aan hoos harsanayno oo laa ilaaha ila allahu ay ku qoran tahay ayay ku saabsan tahay shan qolaana laga difaacaya shan qolo shantaba waan sheegi doonaa wixii kalena adinkaa ku dari doona raayadatan tawxiidkan tiirarka u hayno taargadkeedu waa cadyihi halkay tiigsa leedahay taariikh horena way leedahoo taajaj loo suray toosana uu rasuulkiibaa xidhoo waa tilmaan nebi dunidana inay u talisaan rabnaa sidii tii horeo kale ha yeeshee gaalka taygal iyo murtadkii taageeray iyo kuwuu turkigu soo tababaree bahalla loo tiirshay teed iyo difaac baan uga nahay taagan weligiis macawisley la soo tubay taarig iyo qoys teed iyo difaac baan uga nahay taagan weligiis jaajuuska hoos u tuuxaynahayeen taayir adag haysan gasarka iyo ninkaa tuurta qabeen tii rabbi u keenin teed iyo difaac baan uga nahay taagan weligiis tafaraaruq iyo kala tag iyo tuugo iyo daacish teed iyo difaac baan uga nahay taagan weligiis culummada turaabtaa ka badanoo cadowga taageera nimankaa maraykanku soo tababaree nala ku soo tuuray oo fataawaha tiigtooga soo dhigee beenta soo tabiya teed iyo difaac baan uga nahay taagan weligiis si kastoo naloogu tacadiyo ama naloo toogto dhulka inay taabataa waa habeen tegey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
intaasi kadib walaalkeen bashiir muxiyadiin abu ayman oo ku sugnaa howlkii kulanku uu ka dhacayey ayaa falanqayntan inooga soo diyaariyey waxaana kala qaybgelaya culimmadii salaadiintii iyo nabadoonnadii kulankaa ka qaybgalay bismillaahi raxmaan iraxiim dhegeystayaal waxa aan joognaa degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose halkan waxaa ku soo idlaaday kulan heer sare ah oo agaasinkiisa uu lahaa maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose kulankan waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo nabadoono ujeedka kulanka ayaa ahaa katashiga sida lagu horumarin karo dacwada iyo qaabka looga gudbi karo caqabadaha hortaagan waxaa kulankan la isku dhaafsaday talooyin iyo towjiihaad dhaxalgal ah haddaba falanqeyntan kooban waxaan kusoo bandhigi doonaa insha allahu tacaala nuxur ka mid ah kulankaas iyadoo ay gala qaybgeli doonaan sheekh cabdulqaadir xaaji cali oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga salaadiinta kale ah suldaan macalin maxamed cabdi duuba suldaan maxamed deeq maxamuud iyo sidoo kale nabadoon ibraahim shariif bashiir oo ka mid ah waxgaradka degmada jamaame ugu horeyn waxaan mikrofoonka kusoo dhoweynayaa sheekh cabdulqaadir xaaji cali oo ka mid ah culimadii ka qaybgashay kulanka ee sheekhana assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawow idaacadda islaamiga andalus iyo kulanka aad ka qayb gashay maanta alxamdu lilah wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waan ku dhowahay idaacadda islaamiga ee al andalus aad baadna u mahadsantihiin sheekhana ka waran kulankan saacada ayuu socday siduu kula muuqday kulanka marka hore
alxamdu lilah ilahay baa mahad iska leh shay waliba wuxuu leeyahay qiimeyn ama wax lagu qiimeeyo runtii kulanka wuxuu ahaa ama liqaagan liqaa ku saabsan dacwa islaamiya shayga marka qiimaha wuxuu yeeshaa shayga uu ku saabsan yahay ama waxa markaasi muxuu ahay loogu talagalay marka wuxuu ahaa baa la dhihi karaa marka gaayat alxusni ama meesha ugu sarreysa xagga wanaagga maadaama uu ku saabsanaa addacwa alislaamiya ee katashigeeda ka war marka su-aalaha lasoo bandhigay iyo talooyinka ay bixinayeen culimada salaadiinta nabadoonada iyo qeybihii bulshada ee kulanka ka qaybgalay
maasha allah kolley sida aad maaragtay goobjooga u tahay kulanka horta wuxuu ahaa kulan looga tashanayo horumarinta dacwada ama tanshiida dacwa waxa la yidhaahdo wuxuuna runtii u dhexeeyey bulshada qaybaheeda oo dhan baa la dhihi karaa haddii ay tahay walaayadii heer gobol iyo muxuu heer degmo sidaasoo kale culimadii degmooyinka ama sidaasoo kale muxuu ah walaayooyinkaba sidaasoo kale salaadiintii iyo nabadoonadii iyo akhyaartii kale iyo intii maaragta waxgarad oo markaasi muxuu ahaaye meesha joogaba marka rag maaragta aad u culus yaa la dhihi karaa meesha kulanka soo qaybgala marka aaraa'da runtii lasoo cardinayay ama meesha ka muuqatay waxay aara'a culus marka loo fiiriyo marka muxaadiriinteeda ama ragga markaasi jooga ee musaahimiinteeda ahaa maasha allah marka waxaa la dhihi karaa kulan aad iyo aad looga soo shaqeeyey aad u qiimo badan ragga kasoo qaybgala ay yihiin rag muhiima aragti badan iyo muxuu ahay afkaar fara badan oo qiimo badan oo markaa horumarin iyo maaragtay taxliil leh labadaba maaragtay ayaa meesha laga soo jeediyo marka aad buu u qiimo badnaa sheekh cabdulqaadir waan kugu soo laabanayaa markan waxaan soo dhoweynayaa suldaan macalin maxamed cabdi duuba oo ka mid ah salaadinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose suldaan marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawow idaacadda islaamiga landalus wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa ku dhowahay idaacadda andalus waan idinka mahad celinayaa wareysiga iyo kulanka aad nala kulanteen iyo dardargelinta dacwada diinta islaamka iyo bulshada halkaas kugu imaatay awalan marka waxaan u mahadcelinayaa waaligeena guud sheeh axmed abow yunis iyo intii makaatiibta oo ka soo qayb gashay ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala suldaane ka shakhsiyadaada muxuu kaaga dhignaa kulanka maanta aad ka qayb gashay ee talooyinka laisku dhaafsanayay jasaahu allahu khayr wuxuu iga dhignaa arrin aad iyo aad ii farax gelisay hamigaygana aad iyo aad macnaha kor ugu qaaday muslimiinta dhanna ay ku farxayaan weye arrinkan isaga ah aadna waxaan macnaha ilahi subxana wa tacala uga rajaynaya inuu noqdo mid miro dhala ummaddan alla subxaana wa tacaala waxaa lagu kasbanaya waxay tahay waa diinta alla subxaana wa tacaala iyo dacwada iyo diinta ilahi subxana in la geliyo oo ilahi subxana wa tacaala diintiisa loogu yeero si ay macnaha uga badbaadaan cadowga alla subxaana wa tacaala maanta waxaad dareemaysaan in ummaddii loo gacan haadinhayo ayadoon aan macnaha diinna loo sheegaynin bal laga yaabo in diintooda laga bixinayo oo diintoodii alla subxaana wa tacaala uu siiyey islaamnimada ahayd in laga bixiyo ayadoo macnaha ay gaalo ugu yeerayso ayaa haddana ummaddii aad arkaysaa inay ku yaacayaan ummadda marka waxaa meesha looga celin karo waxay tahay in ilaahi subxana wa tacala kitaabkiisa la fahamsiiyo dacwatu ilallahi la geliyo dad u istaagana la helo maanta marka arrinka laga tashanaya waa arrinkaas hadday noqon lahayd macnaha ummadda baadiyaha ku nool iyo hadday noqon lahayd ummadda tuulooyinka ku nool iyo ummadda macnaha magaalooyinka deganba in ilaahay kitaabkii kor loo qaado marka waa arrinta waa arrin aad u muhiim ah farax badanna way igelisa alxamdulilah rabbi alcaalamiin suldaan aan kugu soo laabanaya markan waxa aan soo dhaweynayaa suldaan maxamed deeq maxamuud oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose islamarkaana ka qayb galay kulanka qiimaha badan ee halkan kusoo gabagaboobay suldaan marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu soo dhawow bismillah wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa ku mahadsan tahay waana ku dhowhay idaacadda andalus waana ku faraxsanahay waraysiga ee na waraysatay maasha allah waa gartay suldaan talooyinka lasoo bandhigay maanta xaggaada ee talooyin ayaa soo dhiibtay maasha allah waxaa aada iyo aada u farxadda kulan diimeed oo looga tashanaya diinka ilaahay sida uu ku kor noqon lahay xaqiiqadan waa wax muxuu ahay ti lagu farxo fikrado badan iyo howlo badanna waa ka galnay alxamdulilah waxaa ilaahayna waafajiyey sidii aan diinta u koryeeli lahayn inuu ilaahayna fahamsiiyo zamanna wuxuu ilaahayna noo leeyahy maanta diinta ilaahay loo tashanayo qaabka ay ku hormari lahayd iyo bulshada qaabka ay ku badbaadi lahayd marka alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waa waxyaalo aad ii farxad geliyey waana ku faraxsanahay odayaasha ay ku ixtiraamaan hadday tahay culimmadii hadday tahay nuqwadii hadday tahay waayo araggii waa ku faraxsanaa waana soo dhaweynayn haddii ilah yidhaah waa mahadsantaha suldaan maxamed deeq markan waxaan soo dhaweynaya nabadoon ibraahim shariif bashiir oo ka mid ah waxgaradka degmada jamaame kana qayb galay kulanka qiimaha badan ee maanta ka dhaca degmadan kaas oo ujeedkiisu ahaa qaabka lagu horumarin karo dacwada islamarkaana loo gudbi karo caqabadaha hortaagan nabadoone assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu kusoo dhowow andalus kulanka aad ka qayb gashay waxaa kaaga dhignaa iyo talooyinka maanta aad ku darsatay wacalaykum asalaam waraxmatullaahi barakaatu waxaan ka qayb galay kulan wanaagsan oo diimeed oo ka dhacay jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame kulankaasna looma kala harin hadday tahay walaayo heer gobol iyo heer degmo culammadeennii rabbaaniyiinta ahaa suldaamadii noqobadii ogeysyadii nabadoonadii waa loo dhammaan dhihi karaa waayo araggii wax ka maqnaa male marka waxaad dareemaysaa waxa meesha ka dhacay maanta waxaa waaye wax insha allahu tacaala oon dhaayo ku qaboobsadeen qalbigana ku farxay maxaa yeele waa diinta ilaahi subxaana wa tacaala horumarinteedii iyo sida loo dardigirgelin lahaa iyo sida dacwada loo gudin lahaa iyo sida dadka ku hoobanaya cadowga sida looga badbaadin lahaa insha allah intaasaa laga tashinaya taladiina insha allahu tacaala fikir badan aan ka dhiibanay insha allahu tacaala haddii ilaah yidhaaha in dacwadii jawlo la qaado dacwad diineed la qaado gol iyo gebiibba la maro insha allahu tacaala annagii iyo culammadeenni waa isla qaadanay iyo walaayadeennii hadday wixii ka dambeeya waxaan u istaagaynaa inaan diinta gaarsiino kii badda xigay iyo kii webiga xigay iyo kii insha allah baadiyi sarsare jirayba inaan dacwadii gaarsiino diinteena nabi maxamed alayhi salatu salaam sunnadiisa aan noolayno jawlo aan qaadno alxamdulilah aan garabka isqabsanno culammadeennii iyo odayaasheennii iyo walaayadeennii insha allahu tacaala aan timirteenna xaqaadano oo saddexleenna tolano oo dacwa diini inaan qaadno insha allahu tacaala saasaan rajaynayna insha allah
waagaag qaybaha dambe ee falanqaynteena ayaan isa soo gaarinay markan waxaan dib ugu laabanayaa sheekh cabdulqaadir xaaji cali oo ka mid ah culimada muslimiinta sheekhana maxaa ku muuqday xagga ee talooyinka iyo aaraada la isdhaafsanayay dhinaca mas-uuliyiinta iyo qeybihii bulshada ee kulanka ka qayb galay alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale subxaana casa wajal naga dhigay dad muslimiina nagu kulmiya meesha kheyrka badan runtii kulanka muxuu aan ka qayb galnay maanta ee aan kusoo tilmaamin waa kulan qiimo badan ama qaayat alxusni la dhihi karo wax uu ku saabsan yahay marka loo eego waxaa marka muxuu ahaa ku kordhin lahaa in uu lahaa kulanku nashaadaad inuu lahaa ama waxyaalo fara badan oo xiise leh inuu lahaa oo ay ka mid tahay dadkii oo markaa kala gedisnaa bimacnaa odayaashii iyo akhayaartii joogtay iyo culimadii iyo walaayaadkii wixii oo dhan ee marka loo fiiriyo dhankaa wuxuu kala xiisuu ka lahaa oo kulan ballaaran ayaa markaas la dhihi karaa oo aaraa fara badan muxuu lagu soo bandhigay dhanka kale weeye ee qof waliba wixii markaas uu islahaa waad ku biirin kartaa aragtida ku saabsan tanshiida dacwa ama waxa ee muxuu ahay kulankaba marka uu samaysnaa oo tanshiida dacwo ah oo iyadana ee muxuu ahay si toosa loo dhegeysanayay waqti dheer la siinayay oo marka la dhihi kara iyada lafteedu waxay ahayd ee nashaad kale oo markaas dadka ay maaragtay xiiseynayeen qof waliba inuu aragtidiisa si fiican u gudbsado ama u gudbiyo ee waxaa kaloo intaa maaragtay sii dheeraa ee rag culimada kamid ahaa ama muxuu ahay ducaadii qaar kamid oo ayaga laftooda ee tawjiihaad iyo waxyaala markaa tawsiyaad soo jeedinayay oo dacwadii iyo horumarinteedii iyo ummadda markaasi muxuu ahaye gobolka iyo muxuu ahay gaar ahaan degmada iyo qaabka markaasi lagu horumarin karo ama wax lagu gaarsiin karo iyo waxyaalaha caqabaadka ee la isleeyahay way jiraan iyo sida loogu gudbi karo iyo muxuu ahay aad maaragtay markaa uga bixiyey waxyaalo markaa muuqanaya ama ka bixiyey waxyaala tusaalooyin aad u tusaaleeyey iyo iyadoo ducaadii qaar kamid a markaa ay maaragtay muxuu ahay kusoo bandhigeenba isla shirka dhexdiisa muxuu ahay erayo muxuu ahaye tarqiibin ah ama ummadda muxuu ahay lagu boorinayo inay difaacaan diinta islaamka ama muxuu ahaa calanka tawxiidka uu ku qoran yahay inuusan dhulka dhicin saa darteeda muxuu ahaa axad alculamaa oo shirka ka qaybgalay baa wuxuu ku cabiray ama uu ka cabirayba muxuu ahay afarey ama dhowr maaragtay tix oo gabay ah in maaragtay dacwada lagu koryeelo muxuu ah waxaan rabaa dacwada koryeelkeeda in laga wada qayb qaato astaanta dacwada islaamiga ay leedahay oo ah muxuu ahay calanka ama kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah ay ku qoran tahay in loo diido dhulka inay dhacdo intii ay dadka nool yihiin arrimahaas maaragtay kamid ah waxyaalaha ugu nashaadka badan ee meesha ka jiray ama haddaan usoo gudbo tawsiyadeeda ama dardaarankeyga wasiyada ilaahay maan isu dardaarmayna anagu dardaaran kale ma lihin ilaahay noo dardaarma subxanahu caza wajal walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyakum an ittaqu llah oo ah taqwada al gebagabada falanqaynteena ayaan isa soogaana dhegeystayaal markan aan soo dhoweeyo suldaan macalin maxamed cabdiduuba iyo dardaarankiisa ugu dambeeya jazaak allahu khayr ilahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala mu'tamarkii iyo shirkii gunaanadkiisii baan joognaa waxaan marka dardaarmayaa awalan allah subxaanahu watacaala cabsiis ayaan dardaarmaya midda labaad walaalayaal saa ogsoontihiin annaga maanta dad muslimiinaan nahay khaasatan waxaan ku noolnahay bariga africa mar walbana waxaa laga rabaa dadka muslimiinta inay isu danqadaan macnaha isu naxaan waxaan dareemaynaa marka oo shucuurtan iyo farxadda aniga hadda aan haysto waxaan waxaa mar kale aan dareemaya in haddana walaalo muslimiin ah meel macnaha dhulka arlada alla subxana watacaala ka mid ah in maalin walba gaalo ay cadownimo ugu laynayso waxaa ka mid ah walaalaheena falastiin marka walaalaheena falastiin waxaan leeyahay sabra oo ilaahay subxaana watacaala uu idinka dulqaadi doonaa yahuudda xaaqidiinta ah annagana biidni illaahi tacaala haddaan nahay macnaha bariga afriiqa haddaan nahay walaalihiinaan nahay hiil iyo hoon waa idin garab taaganna biidni illaahi tacaala idinkana waxaan leenahay caruurtiinna iyo xaasaskiinna biidni illaahi tacaala waa shuhadaa ilaahay subxaana watacaalana dhiigooda dhulka muqadisaadka ilahi subxana watacaala yahuudda uga xoreyn doonaa marka waxaan leeyahay dadka muslimiinta oo soomaaliyeed waad arkaysaan walaalihiinna maanta muslimiinta ah falastiin sida loo gelayo waad arkaysaan dabcan idinkana maanta gaalaa idinku soo duushay oo caddaan iyo madow leh kenyaati leh burundees leh ugandhees leh dabcan haddana idinkaa garab u ah war niman yahow ilaahay subxana watacala intaad ka baqdaan gaaladaa hiilkaa u tihiin dhulkiinna iyo diintiinna ayay u socdaan marka ina caqligiinna uu shaqeeyo gaalada ka hara oo diinta ilaahay u toobad keena oo gaalada nala dila haddaad gaalada nala dilaynin gaaladaa horteenna ka leexda biidni illaahi tacaala annaga ilahay subxana watacala ugu dhowaanayno marka allahna subxana watacala u hoggaansamayno waqaatiluhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah taasaana dadka soomaaliyeed u dardaarmi lahay وجزاكم الله خير إذاعة أندلسنا والسلام يا وحن ليها ولا لها أندلس إلهي سبحانه وتعالى إذن حفظيه دعوة الدين تأذودان إلهي سبحانه وتعالى إذن كالمية أنك إلهي سبحانه وتعالى نو كالمية وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قدهان فرنقينتي ونقى انت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku maqasheenna waa naga intaa
الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحمى